saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa warkan la wadaagay warbaahinta maraykanka laakiin weli lama sheegin goobta weerarka lala beegsaday qiyaastii hal saac kadib markii ay soo baxeen wararkaasi afhayeen u hadlay milatariga israa'iil oo ay v o a la xidhiidhay ayaa sheegay in aanu hadda diyaar u ahayn inuu wax faallo ah ka bixiyo sidoo kale ma jiro wax hadala oo rasmi ah oo ka soo baxay maamulka madaxweyne biden oo ku aadan dhacdada ka dhacday iiraan wakaaladaha wararka ee iiraan ee irna iyo faris ayaa sheegay in difaaca hawada jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan laga howlgeliyey meel u dhow magaalada isfahaan oo ku taala bartamaha iiraan milatariga iiraan ayaa sheegay in ujeeddada loo howlgeliyey difaaca hawada ay ahayd ka hortega gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo soo galay hawada iiraan sidoo kale waxay sheegeen in qaraxyo laga maqlay duleedka bari ee magaalada balse ma kala caddayn in qaraxyadaasi ay khasaaro geysteen iyo in kale agaasimaha wakaaladda hawada sare ee iiraan ayaa sheegay in ciidamada difaaca cirka ee iiraan ay soo rideen dhowr diyaaradood oo aan duuliyo lahayn warbaahinta dowladda iiraan ayaa si deg deg ah isugu dayday in ay meesha ka saarto dhacdadan iyadoo sheegtay in xarumaha nukliyeerka ee iiraan ee ku yaalla magaalada asfahaan ay yihiin kuwo ammaankoodu uu sugan yahay waxaa kaloo ay sheegeen in howlihii ka socday garoonka diyaaradaha caalamiga ee tahraan ee imaam khumeyni iyo eerboorka kale ee mahrabaad ay caadi ku soo noqdeen jimcihii maanta dhowr saacadoodun kadib markii duulimaadyada la hakiyey kadib weerarka cirka ee israa'iil israa'iil ayaa hore ugu digtay iiraan iyadoo sheegtay in ay ka aargoosan doonto weerar aan hore loo arag oo iiraan ay ku qaaday dhulka israa'iil axaddii lasoo dhaafay israa'iil ayaa sheegtay inay qabatay ku dhowaad dhammaan gantaaladaasi iyadoo gacan ka helaysa isbahaysiga xulufada ee reer galbeedka iyo saaxiibada carabta sida ay hadalka u dhigeen dowladda iiraan ayaa iyaduna ka digtay in weerar kasta oo aargoosi ah oo israa'iil ay soo qaado ay ka bixin doonaan jawaab deg deg ah oo adag maraykanka iyo quwadaha kale ee reer galbeedka ayaa ku booriyey dowladda israa'iil inay ka fogaato inay sii horiso colaadda saraakiisha maraykanka ayaa sheegay inaanay doonaynin in ciidamada maraykanku ay ku biiraan tallaabo kasta oo argudasho ah oo israa'iil ay qaado